magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle waxaa muddooyinkan dambe ku soo badanaya maqaayadaha kofega ee casriga ah kuwaasi oo noqday goobaha ugu muhiimsan ee ay dadku isugu yimaadaan gaar ahaan dhallinyarada iyaga oo ku nasta kuna caweeya xiis cofi waa maqaayad dhowaan laga hirgeliyey magaalada jowhar oo laga helo adeegyo ay ka mid yihiin kafee tayo sare leh iyo cuntooyinka waxaa barbar socda jawi degan madadaalo kala duwan sida daawashada ciyaaraha caweyska dhallinyarada iyo kuwo kale dadka ugu badan ee yimaada maqaayadan waa dhallinyaro waxaana ay ka warbixiyeen dareenkooda ku aadan hirgelinta maqaayadan waan ku bogaadinaynaa xamdi iyo tiimkeeda barnaamijkan aad bilowdeen waxaan leeyahay hor usii wada dadaalkiina mida kaleento waxaan leeyahay dhallinyarada magaalada iyo qurbo joogtaba maalgashta deegaankiina si loo helo deegaan qurux badan saan ka warhayna magaaladan waa magaalo beeraley ah magaaladii cagaarneedna waa loogu yeraa marka waxaan leenahay dhallinyarada iyo ganacsatada iyo qurbo joogtaba in la maalgeliyo la soo siyaadiyo goobo kaleento magaalada weli way u baahan tahay xiis coffee restaurantna waxaan leenahay serviceka ay bixinayso waa ku qanacsannahay waa markii labaad aan imaanayno marka waa bogaadinaynaa in dhallinyarada markaa goobaha shaqada laga soo baxo kaleento haddadan aan joogno waxaan ka imaanay shaqaa ka nimid waxaan ku qaadanaynaa jawi si waxyaalihii hoolihii ku jirnay si looga baxo waxaan usoo booqanay xiis kafee saan jawigii u degsan marka dhallinyarada magaalada waxaan leenahay kusoo dhawaada xiis waa gabar reer joor ah la imaada hal abuur in lagu bogaadiyana mudan bahda xiis kafeena waa u mahadcelinaa mahadcelin kadibna waxaan leeyahay dhalinta reer jowhar ama magaalada jowhar magaala madaxda hirshabelle ee gaar ahaan degmada jowhar waxaan dhihi karaa macnaha maqaayadan in loo furo way u baahnayd sababtoo ah waxaan haddii aan anaga hadda dhalinyar waxaan inay door ka qaataan looga baahan yahan waxaa waaye dhalinyarada oo hadda waxaanna goobo lagu dalxiiso goobo ciyaar laga daawado magaalada hore ma loogu arki jirin intii iyo sideedimadii sagaatimiyadii moog mooyane dhiidkan cusub si loo gaaro maaragtay meel laiskugu tago ciyaar laga daawado maysan jirin meel laga shaaxeeyo laga cunteeyo intaba waxaa inoo keentay maqaayada xiis coffee and restaurant waxaan leeyahay dhalinyaro haddaan nahay waa u baahneynay in noola furo waan u mahadcelinaynaa bahda xiis coffee and restaurant ganacsigan ee walaashan xiis la timaaday waa ganacsi oo magaalada ka dhinnaa awalkii hore waxaan samayn jirnay inaa yacni jawiga aan kusoo bedelano inaan muqdisho aadno adeer waa ka kaaftoonay midaas oo walaashan ayaa nooga kaaftoonsiisay maaragta inaan magaaladeena aan shidano magaaladeena camirano adeer magaalooyinka kale waxaan ka duwannahay ma lahan oo ganacsiyadii caalamiga oo kale ayaana loo furay isaga caweynaa habeenkii ludow isaga ciyaarnaa oo maaragta wixii cunto ahna oo ahan oo aan tijaabinin waxaa cuntada boqolkiiba boqol cunto alaala cuntada arabta waa helaysaa sida biizaha cambuulo xitaa waa helaysaa wax ka maqan maqaayadda oo ka dhiman oo maanta isdhihi karna wallahi ma jirto aada u maasan tahay guutaale maanta waxaan joognaa maqaayadda xiis oo aad loogu baahnaa maxaa yeelay waa meel ay iskugu yimaadaan dhallinyarada magaalada afarta xaafadood waxay ku qaataan jawi wanaagsan waxaa waaye markay soo shaqeeyaan oo ay ku nastaan stresskay iskaga dejiyaan waa maqaayad shaqadeedu ay wanaagsan tahay oo tayo sare leh aad iyoonu aan faraxsannahay inaan meel noocan oo kale oo saa u qurux badan magaalada joorna lagu furo aad iyo aan soo dhawaynaynaa
maqaayadaha kofeega ee lagu caweeyo ee ku soo badanaya magaalada jowhar waxa ay ka turjumayaan isbeddelka nololeed ee kobaca dhaqaalaha waxay keenayaan isdhexgal bulsho taasi oo kor u qaadaysa ganacsiga